qaraxan oo ahaa mid lagu aasay daaqadda guri uu ka degan yahay magaalada boosaaso korneyl cabdiraxmaan faarax gurxan oo ah mid ka mid ah taliyaasha ciidamada daraawiishta puntland ee fadhigoodu yahay buuralayda galgala taliyaha qaybta gobolka bari korneyl xuseen maxamuud cali ayaa v o e u sheegay in qaraxan uu ka badbaaday taliya cabdiraxmaan qoyskiisa iyo ilaaladiisa oo guriga ku sugnaa xilliga qaraxu dhacay raxaas waa wax iska yar buu ahaayoo ay dhigeen nin korneyla gadaashiisa gurigiisa cabdiraxmaan faarax gurxan baa ladhi korneyl wey ninkaasu ciidamada daraawiishtaabuu xukumaa urur buu taliyo urur ka yahay waa nin caano la yaqaanoo geesi iho si fiican u shaqeeyo isagay ilaaladiisii iyo xaaskiisi carruurtiisaa ku jiray wax soo gaarana ma jiraanin dabadeedna cid wax ku noqotay iyo cid wax ku gaareen midna ma jirto dhismaha guriga iyo guryaha ku dhowdhow waxyeelo miyaa soo gaaray wax soo gaaray guri ku dhow haba sheegi guriga laftigiisa baan qaybo ka mid waxbaba gaarinba qol ka mid ah baa saqafka sare wuxuu kor buu u kacay baa in yar uu tirinku kor u kacay gurigana dilaac baa ka gaaray meel yaroo gadaala cid kale wax kama gaarin qof xariiqi ma gaarin guri ku dhow xariiqi ma gaarin wax gaarina ma jiro yaad u malaynaysaan marka qaraxaasi nin ka dambeeya waa iska ognahay al-shabaab baa ka dambeeya iyo nimankii kaleo daacish ahaa weeye hadda baaristi baa noo socota laakiin al-shabaab weeye waa ognahay aanu bishii abriil ee aynu soo dhaafnay ayaa qaraxyo wakhtiyo kala gedisan dhacay waxaa lala beegsaday gaadiid ay saaraayeen ilaalada guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacaysdhado iyo taliyaha qaybta gobolka bari korneyl xuseen maxamuud cali waxaana taliyuhu sheegay inay u hayaan dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen falalka qaraxyada baaristii waa socotaa kulli baaris baa kuwada socotaa waxaanuna marka ugu dambayso aanu gungaarka gaaro baaristaas waxaan soo bandhigaynaa dadkana waa wada sheegaynaa adaacadaana waa soo bandhigin doonaa haddii alle marka dad ad haysaan miyaa jiraan waa jiraan dadaan weli baaris ku hayno weeye weli warku kuma caddaan laakiin xooga dhaba baanu haynaayo waa wadnaa hawshaas iyadoo horey magaalada boosaaso ay uga socdeen dilal qorshaysan oo loo geysanayo saraakiisha ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa waxaa muuqda inay soo kordheen qaraxyo lala beegsanayo mas-uuliyiinta dowladda iyo gaadiidkooda faadima yaasiin jaamac v o e boosaaso